Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ah ayaa deegaanka ceel jaalle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada markaa ka daafuray ololaha diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka qof iyo codka ah waxaana munaasabadda ka qayb galay maamulka degmada marka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii iska diiwaangeliyey xarunta kuwaas oo u mahad celiyey maamulka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka maasha allah waxaan ugu mahadcelinayaa taas xildhibaan aamine oo noo keentay een, kaararka codbixinta inaan ku- deegaankayn aan ku codbaxsano maasha allah horumar wanaagsan reer ceel jaal waxaan leeyahay guul iyo gobolama horumar wanaagsan si sharaf leh oo wanaag leh inaan horum- kaararkii aan u qaadanay bulshada reer ceel jaal waxaan leeyahay eh, inaan kaararkan ay qaadan doonaan oo deegaamada kale sida macnaha shalambood buufow meelaha kale macnaha degmo- een, deegaanada inaan ku horumarno ayaan jecelnahay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee deegaanka ceel jaalle waxayna bulshada ugu baaqeen inay tagaan goobaha ay ka socoto qaadashada kaarka doorashooyinka si ay u doortaan qofka ay doonayaan waxaana rajaynaynaa in toban kun labaatan kun oo xeel jaalle ah in codkooda ay bixiyaan ay doortaan nin alla ninkii uyu ka anfaxaayo ay doortaan kulligaynana waxaan dooraynaa ninkiina anfaxa lahaay inaan doorana diyaaru nahay dadka waxaa leeyahay doorashada ha laga soo qayb galo si fiican ha loogu soo qayb galo berri ninkii oo ku mithali lahay hooshaada qaban lahay wax kasta adoo tegi lahayd hadda dooro haddaad fursad leedahay ka ciilbax raxiim waxaa maanta noo suurtogashay doorashadii diiwaangelinta dadka shacabka degmada marka ka socotay maadaama tuulada ceel jaalle maanta ay soo gaareen ilaahay mahadda ilaahay mahad leh mahaddaasna ilaaha lahaaday ceel jaalle dadka ceel jaalle aad iyo aad ay ugu qaateen waana ka soo qayb galeen gobolada dalka soomaaliya ayaa waxaa ka socoto qaadashada kaarka doorashooyinka iyadoo la filayo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah